ciidanka gorgor heshiiskii tababarkaas wuxuu ahaa heshiis ay gashay dowladii madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud waxaana jiray haddaad xasuusataan bishii may sanadkii labada kun iyo toddobiyi tobankii shirkii ka dhacay london waxaa lagu maaragtay waxyaabihii lagu la soo qoray waxaa kamid ahaa ama lagu soo heshiiyey in loo sameeyo ciidan sideed iyo toban kun ah xoogga dalka soomaaliyed ah ciidankaasoo loogu talagalay dowlad goboleed walba inuu ka yimaado saddex kun maxaan ku irahdaa difaaciinka ugu horreeyey oo la diraayo waxaa loo diraayo ururkan waa saddex boqol waxaana laga keenayey shanta maamul goboleed ee ka tirsan maxaan ku irahdaa dowladda federaalka marka noocaas ayuu ku bilowday tababarka ciidankan waana heshiis hore ay u gashay dowladdii xasan sheekh maxamuud waan gartay ilaa iyo hadda tirada lasoo tababaray ma laogyahay waxaa ugu dambeeyey oo maalin sar ahayd soo galay magaalada muqdisho maxaan ku irahdaa ururkii shan iyo tobnaad taasoo macnaheeda tahay inay jireen shalay afar iyo toban ka horreysay oo tababarka soo dhamaystay tirada lagula heshiiyey inay maaragtay dowladda turkiga ayaa walaalnahay u tababarto ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahayd sideed iyo toban kun oo loogu talagalay in loo qaybiyo saddex kun gobol maamul goboleed walba
markii walba imisuu qaadi jiray turku saddex boqol saddex boqol uu qaadaa oo waa maaragtay waa urur ah saddexdaas boqol lasoo tababaraa tababarkoodana waa lix bilood marka waxay ka dhiganta kii shalayna wuxuu ahaa saddex boqol tiradiisu saddex boqol oo ahaa kii shalay ha oo ahaa ururka shan tobnaad
waan gartay wadamada kale ee soomaaliya tababarka siiya maxaan ka naqanaa waa jiraan wadamaho waxaa ka horreeyey tan iyo markii ay bilaabeen inay ciidanka loo tababaraan turkidaas waxaa yaraatay tababarkii loo qaadayey wadamada yubanda oo u badnaa in lagu soo tababari jiray ciidankeena maadaama ay ciidanka ugu badan amisom ee dalka jooga yubanda ahaayeen waxaa taa ku dhex jiray oo idana tababar loo qaadi jiray maxaan ku irahda ethoobia iyo ciidanka booliiska oo inta badan lagu soo tababari jiray waddankaan walaalanahay walaalaha nahay ejibuuti marka saas ayuu ahaa tababarka laakiin waxaa sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii dowladda imaaraadka ayaa noo tababartay ilaa sidaa urur kadibna waxay xeera ka fureen magaalada muqdisho oo lagu tababari jiray ciidankii loogu magacdalay ciidanka imaaraadka waa garta xog ugu dambeeya horta ciidankaas ciidankaas tan iyo markii xeebkudhaeen oo ku guulaysa madaxweynaha hadda jooga mudane maxamed cabdillaahi farmaajo waxaa dhamaaday xiriirka soomaaliya iyo dalka imaaraadka carabta xeradii maaragtay ay lahaayeen ciidankii lagu soo tababaray maxaan ku irahdaa imaaraadka oo maaragtay qalabkoodii iyo gawaaridooda wuxuu dhanay yaaleen waa kii la helay oo oo maaragtay alaabtoodana ay rarteen maxaan ku irahdaa imaaraadka waa gartay waxaad ii sheegtaa heshiiskaasaad sheegtay laba kun iyo toddobiyo tobankii lagu gaaray magaalada london in laga keeno ciidamo kala duwan maamul goboleedyada soomaaliya sidiisii weli ma u socdaa
maya labada kun iyo sagaal iyo tobanka wixii ka dambeeyey ciidamada waxaa laga keeni jiray maamul dowlad goboleedyada oo maxaan u malaynayaa midkii laga keenayay maanta toddobaatan iyo shan saddex boqol ayaa la diri jiray mar walba tababar loo diri jiray oo urur ahaan ah laakiin wixii ka dambeeyey labada kun iyo sideed iyo tobankii maaragtay dowlad soomaaliya ayaa isku soo kooftay sooxilada ciidankaas kolay anigu ma xaqiijin karo laakiin waxaa la sheegaa inta badan in ciidan gaar ah la diro oo tababarka loo diraayey lixdii jeer ugu dambeysay ee la diray ciidamadaas waan gartay ugu dambeynta ismaaciil waxaa jira in siyaasiyiinta qaarkood sida madaxweynaha puntland saciid cabdillaahi deni ay ka dhawaajiyeen in ay ka baqayaan in ciidankan gorgor lagu soo tababaro dalka turkiga loo adeegsado abuurinta siyaasiyiinta halkay kala dagaalami lahaayeen ururka al-shabaab arrintaa intay lagi wax ka jiraan
dabadaas waxbaa ka jira sababtoo ah ciidanka gorgor waxaan ognahay in maaragtay ayaga iyo agabkoodii ee dowladda walaalaa walaalahan ay ee turkiga ay ugu deeqday ciidan kamid ah xoogga dalka soomaaliya in qaarkood loo daaguray oo la geeyey gobolka mido si loogula dagaalo maamulka jubbaland waana meesha uu ka imaanaya saciid cabdullaahi dani haddii aan ku xasuusina sagaal iyo tobankii fafaayo ciidankii lagu weeraray ee weeraray hotelkii maayida ay deganaayeen labadii madaxweyne hore iskujoogii hore ee baarlamaanka waxay ahaayeen ciidankaas ciidankaas gorgor iyo agabkii ay siiyeen dowladda walaalaanaay maxaan ku dhahdaa ee turkiga marka ciidanka waxaa loo soo tababaray waa ciidan si gaara u tababaran waxaana loo soo tababaray in ay dalka ka xoreeyaan kooxda al-shabaab iyadoo loo qoondeeyey dowlad goboleed walbaba in ay maaragtay saddex kun oo ciidankaas ah la geeyo oo ay soo dhexsaan oo loo tababaro laakiin